gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo ayaa waxa uu shirgudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee maamulka degmada baydhabo waxaana shirka goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay xildhibaano wasiiro agaasimayaal iyo qaar ka mid ah howlwadeenada degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo gudoomiyeyaasha tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay shirkan waxaa diiradda lagu saarayay misna looga arinsanayay sidii loo wada sugi lahaa amniga magaalada baydhabo ka hortagga maandooriyaha iyo ka shaqeynta kor u qaadista nadaafadda guud ahaaneed ee magaalada baydhabo cisaaq maxamed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo ayaa shirka kadib warbaahinta u sharxay waxyaabihii looga hadlay shirka toddobaadlaha ah ee ka dhacay magaalada baydhabo ma degmada baydhabana ku qabsoomay shirkiikaan oo aadigahay oo sabti kasta dhiyay shirkaas yani qabsoomay alxamdulilah ilaahay macalma sugnaad shirkaas oo hab u dhiib galeen sidii horta aadiga aadid ahayti tumanka gudoomiye xaafadeed agaasimayaalka dhammaantiyo iyo maamulka degmada baydhabo marka walaas shirkaas wiilku ka hadalay waliba waa sida amniga yaan ka horreeyey maadaama haniifoolata bali soom haddii ilaahayna deersiiyo dhoonka diyaar garoowaano martadaas ulus markad yaa ka saabsanaay iyo afar iyo labaatan saa mar kasta baliin teeganya amniga may kale ka saabsanaay shirkaanu lakuu ka hadlayahay sida leerirka bulshada ka nool degmada baydhabo ani lankasta bugurishay hortiisa nalkiru baa kale saabsanaay nadaafadda oo lagu ka hadlayahin shirkaas nadaafadda anigoo yaana kor leengaado laka dadaalo laamyaalkan oo leendhasiin degmadan baydhabo mayba waa lanasiib le halaa ani la ilaaliyo langa meergaas gurishay hortiis qashanka shaba lankala ooqaado ay leeyihin waldareerama may liimbahanyaa lankastaba anta mitir adakoo ka eedin jidka jidkaasiyo inaad ilaalid bulshada taasaan ka baaqan shirkaasnona taas ka saabsanaay may kale arday lagu ka hadalay maandooriyaha may beridka ka badaday maandooriye oo geedka dhallinyarada isticmaalahayaan oo kaniin liley beley beley liley kanfuriga qeybo badan oo maandooriye ah marka dad ma ay sheenahay dadka isticmaalahay mishaanaha dad ganacsataa ya hoolasha biyahay ya gadahay walaalow may kalena isku dhaaf arrintaas rooji onoga wal halaala ka shaqaysoy owlaadama imbaaya siyahayta wal oo lankii isticmaaloba ummado dhibaata injaysadaba maykiinku digaane waana masaajida jirta ibaadaysadahay maykiinku digaane ani lankasta oo ganacsata hoolashii inkabiina hangadna sheyaalka maandooriyaha adii laka arawo laku bilaabo saacadan tomonka ka haafadood gudoomiyaashanu amaran yihiin hayadaha amniga adii laka arawo maandoori yoo gadaaso tallaabay laku qaada shirka toddobaadlaha ah ee ka qabsamay magaalada baydhabo ayaa diiradda lagu saaraa hadba qodobka ugu muhiimsan ee toddobaadkaasi ka taagan magaalada waxaana ka qayb gala guddoomiyeyaasha xaafadaha magaalada baydhabo ay ka kooban tahay